bismillahi raxmaan raxiim aad baan igu salaami waraa iyaha codka gobolada dhexe galmudug galmudug waxaan umalaynaya shirku shirka golaha iskaashiga inuu maanta dhacay ahayd buuna baaqday sida cad waxa weeye shirkaas wax faa'iidaana kama soo baxeen wax macno ku fadhiyana ma ahayn hadduu baaqdo iyo hadduu dhacaba waxa weeye nimankaas waa niman balasaabyo ah oo wareeray madaxweyne maaraha waarana maanta shir jiraad buu qabta wuxuu yidhi qeyb kama nihin odayaashaas dawladda dhexe ku kacsan marka waxaan isleeyahay shirkaas hadduu qabsoomaana waxba kasoo bixi maayo haddaanu qabsooninna waxba kasoo bixi maayo odayaashaas taymkooda yaa yaa barasha ku haya iyaga baa waktigooda dhamaanayaa waktigooda bay dhamaanayaanna waxay ahayd inay doorasho galaan oo xor iyo xalaala oo tartamaan oo hadday guulaystaanna ay waddanka maamulaan hadday guuldareystaanna iska baxaan bay ahayd hadde waxa weeye doorashaduna way dhici de hadday guulaystaanna waa lala shaqeyn doonaa haddii laga guulaystan inay baxaan baa fiican laakiin oradkan iyo ajinadii baan rabnaa iyo nairobiban aadaynaa iyo imaaraadka telefoonna laga soo dhiray waxan waa wixii noocii qarqabilinimada dagaalahayad ee soomaaliya soddonkii sano wareegsay marka waxaan ugu yeerayaa odayaashu inay soomaaliya aaminaan iyo dawladooda dhexe oo federaalka ah oo dadkao dhan wada leeyihiin sababtaya dawladda dhexe laiskama bahaysan karo xirri kara looma jiri karo waayo waa golihii shacbiga oo dadkao dhan wada leeyihiin aqalkii sare oo wakiilada dowlad goboleedyada ah xukuumaddii golihii wasiirada dadku wada leeyihiin madaxweynihii jamhuuriyadda ra-iisul wasaarihii marka hay-adaha federaalka ah guddoomiyaha maxkamad sare ku jira xiriirkoodaan jirna iyo waan la dagaalamaynaa nooc dembi ah wey marka xeerarka xeerka ciqaabtaana xeerka xeerka xagga ciqaabtaa la fiiriy ee soomaaliya iyaani n professor daqare dhawaanay ahayd markii golaha iskaashiga dowlad goboleedyada ay kulan ku yeesheen kismaayo bishan tobankeedan oo maanta ku beedna garow waa lagu madalsanaa inay shir ka dhaco marka maxaa soo dadejinaya shararkaas dabajoogga awr waxaa ogaen shararka golaha iskaashiga inuu xoogaa muddo u dhexaysay
golaha horta golaha iskaashiga erey bixintana waa khalad inay keligeed meel ku shiraan oo ay dawladda dhexe isbahaysi ka dhigtaan isbahaysi ka galaana khalad bay ahayd federalismka macnihiisa ma aha inaan isxukmin haddaad fiiriso cutubka sanaad ee dastuurka soomaaliya qaab dhismeedkeeda waxa weeye dawlad dhexe dowlad goboleed iyo dawladaha hoose marka saasaa la isku xukumaa dawladda dhexe ayaa xukunta dowlad goboleedyada halka dowlad ay sii xukumaan dawladaha hoose maamulada magaalooyinka ah horta sheekada siyaasay ku wanaagsanayd marka federaalkuna waa la isxumaa waxaan marka isleeyahay odayaashu waxbaa ka khaldan waxaan markaa ficnaan lahayd in ay fiiriyaan noocyada federaalka adduunka ka jira gaar ahaan hadda markaad fiirso labada bele deriskeena ethoobia iyo kenya ethoobia waa sagaal dowlad goboleed ama sagaal dowlad sagaal dowlad deegaan hal dowlad deegaan oo safar dowladda aadi kara isaga oon fasax iyo barmishin kaasinin dowladda dhexe ma jirto waadegeed markii dowlad deegaanka soomaalida iyo dowladda dhexe isku dhaceen sidii loo xalilay iyo madaxweynihii dowlad deegaanka cabdi maxamed cumar meeshu ku dambeeyey markuu siyaasada dowladda dhexe federaalka ka hor yimid sababta waxaa weye barasaa buu ahaa cabdi axmed cumar waa barasaa buu ahaa waana xiran yahay haddii sharci jiri lahaa maanta soomaaliya oo hay-adaha sharcigu dhisnaan lahaayeen oo ciidamada dalabka sida oo ayagu dastuurka iyo midnimada ilaaliya jiri lahaayeen shantaas oday ama barasaar waa lasoo xiri lahaa laakiin nasiib daro arrintaa maanta ma jirto federaalkuna hadda wuxuu isku bedelay fidno kale sida hadda muuqata in laga wal noqda ay la kulmaan federaalka laftigiisa waxa doontada ha ahaato odayaashaas dhalinyarada ah ee soomaaliyeed maamul goboleedyada barasaabyada ama madaxweyne goboleedyada wixii loogu yeeraba an waxaan ugu yeerayaa inay xamar imaadaan oo ayagii dawladda dhexe wada hadlaan oo danka soomaaliya maarata laga wada shaqeeyo hallina hallinaan loo dhaqaaqa saas kusalaan lahayd waxaan kaa rabaa dhinaca kale professore hirshabelle madaxweynahooda maxamed cabdi waare maanta waa hadlay waxa uu sheegay in haba yaraateen shirarkan muddooyinka ugu dambeeyey madaxda maamul goboleed yeelanayeen uusan haba yaraatee waxa qaybaysan hirshabelle keen marka hadalkaas maxaa loo fasiran karaa
wallahi nin maxamed cabdi waare waa nin professor oo waxbartay oo runtii in badan hanaan dawladeed kasoo shaqeeyay dawladda soomaaliya iyo hay-adaha soomaaliya ka hawlgala waa nin ka khibrad badan odayaashan shabaadi hadda soo orday aad baan ugu hambaleynayaa hadalkiisana waa hadal wanaagsan waxaa la rabaa inuu dawladda dhexe far iyo faraasi la noqdo oo awaamiirta dawladda dhexe qaato meesha soomaaliya waa dawladda soomaaliya way isxukuntaa hay-adaha federaalka ah ee aan kasoo hadalay baa dalka xukuma madaxweyne goboleedkii aan awaamirta iyo amarada dawladda dhexe qaadanin sida sharciga inoo qoran u qabo waa in lasoo xiro oo muxuu ahay xeerka aqaabta dalka lala tiigsado marka waare mawqifkiisa waan hambalyaynaa welashaana waxaan rajaynaynaa inay inay usoo toobad keenaan dalkooda iyo dadkooda oo ilaahay ka cabsadaan rofesor daqar ugu dambayntii waktiga anoo kaga mahad celinaya ma la isdhihi karaa waare arrinkan waxaa ku qasbay inuu ka baxo mooshinkii dhowaan ay ka keeneen xildhibaanada hirshabelle maya maya lama dhihi karo sideedaba waxaa dembi ana dawladda federaalka ah oo hadda kuu macneeyey dawlad horta dawladda federaalka ah dadku inay sahnaan baa loo baahan yahay haddii wiilashan barasaabyada ah ay col leeyihiin madaxweyne farmaajo iyo xasan cali khayre hadday labadaa shaksi col leeyihiin waa baab kale laakiin hay-adaha federaalka ah marka laga hadlayo ayagu waxay dhaheen shirka kismaayo waxaan hakinay xiriirkii hay-adaha federaalka ah dawladda dhexe yaan hakinay dheh dawladda dhexe markayay tahay waa xukuumaddii waa baarlamaankii waa aqalkii sare waa golihii guddiga sare adeega garsoorka waa hanaankii ciidamada qalabka sida qaranka waa institutionkii waddanka uu lahaa oo dhan mar haddii marka shan wiil oo barasaadyo ah maamul goboleedyo ah intaan meel ku shireen ay dhaheen dawladdii soomaaliya oo dhan baan xakinay xiriirkeeda sharcigu wuxuu qabaa in lasoo xidho gaal sharca bulshada lagu soo xidho sida ardi maxmuud wile loo xiray markay isku dhacaan asiga iyo dawladda